ee alladii iyo allatii iyo yani furuucdooda mawsuulaadka dhammaantood cumuum bay tilmaamaan oo faa'iideeyaan furuucda wuxuu ka tilmaamayaa yani musanahooda iyo jamacooda iyo buuga jeedaa oo alladaani iyo allataani iyo alladiina iyo allaati iyo allah iyo kuwaasa markaa looga jeedaa waxaa kaloo siyaqulcumuum ka mid ah ayna baa ka mid ah ayna iyo xayuma waxay faa'iideeyaan cumuum oo hadday shardiye faa'iideynayaan waxay faa'iideynayaan cumuum bay faa'ideynayaan hadday shardiye yihiin shardiyatayn hadday yihiin ama ayna ay istifaamiye tahay cumuum bay markaa faa'iideynayaan ayna kunta amaakinoo dhan bay caam ku tahay aynamaa takun akun cumuum bay faa'ideynaysaa xayumaa takun akun yani marka xayumaa saafarta usaafir yani saas cumuum bay u faa'ideynaysaa man iyo ayun iyo maa saddexdaasina markay ku garansiiyaan shardinimo oo maadu ay shardiyo tahay ama ay mawsuulo tahay ama ay istifaamiyo tahay cumuum bay faa'ideynaysaa mantu hadday markaa shardiyo tahay hadday mawsuulo tahay hadday istifaamiyo tahay waxay faa'ideynaysaa cumuum ayun hadday shardiyo tahay hadday mawsuulo tahay hadday istifaamiyo tahay cumuum bay faa'ideynaysaa markaa saas iyada ah ayay cumuum tahay man waxay faa'iidaysaa iyo maa inay waxa weeye markaa afraadda inay caam ku tahay afraadda inay caam ku tahay ayay waxa weye markaa faa'iidaysaa ayunna waxay caam ku noqotaa wixii loo idaafeeyo ama ha ahaato afraad ama waktiya ha ahaato ama amaakin ha noqoto saas yadaa bay markaa noqotaa saas yadaa ayay markaa noqotaa marka waxa weeye mawsuulaadka dhammaantood waxay faa'iideeyaan cumuum bay faa'iideeyaan oo waxyaalaha mubhamaadka ah hadday mawsuulaad tahay hadday markaa adawaat shardi hadday tahay ama asmaau ashardi asmaau listifhaam asmaau lmawsuulaat kullu dalika cumuum bay faa'ideeyaan siyaquha ay siyaqu lcumuumi kullun kulli weeye aw ljamiicu jamiic weeye waqad talaa waxaa raacay alladii iyo allatii baa alladii iyo allatii waxaa raacay alladii waa mafcuul allatiina waa cadfun bikayri cadf alfuruucu baa raacay waa musanahoodii iyo jamacoodii baa raacay ayna waxay ku cadfantahay kulli siiqa cumuumku waxa weeye kullun iyo jamiicu weeyi ayna weeyi waxayuma xayumaa weeyi wa man man waa weeye biqasdi lafdi ayun ayun weeyi wa maa maa weeyi afhama sharda xaal saddexda dambe man iyo ayun iyo maa afhama ay ku fahansiiyey ay qad afhama uu ku fahansiiyey yani mid kastoo saddexdaa ka midi shardan shardinimo uu ku fahansiiyey wa waslan mawsuulnimo uu ku fahansiiyey wa su'aalan su'aal yani uu ku fahansiiyey hadday istifaamiye yihiin iyo hadday mawsuulo yihiin iyo hadday shardiye yihiin man iyo ayun iyo maa cumuum bay faa'ideeyeen ishkaal bay culamada qaarkood keeneen oo waxay yidhaahdeen sidee loo odhanayaa mantu markay istifaamiye tahay ama mawsuulo tahay cumuum bay faa'iideynaysaa oo waxaa la yidhaahdaa man fi daari markaasa haddana waxaa lagu jawaabaa shay mukhtasar baa lagu jawaabaayo waxa la yidhahda zaydun marka haddii cumuum faa'iideynayo sidee zaydun markaa igu rumowday waa midda kale mawsuulka waxaa la ogyahay siladiisu inay machuudo noqoto marka iyadoo siladiisii la garanaayo siday markaa iyaduna cumuum u faa'ideynaysaa taa iyadaa culamadu waxay ka jawaabeen oo ay yidhaahdeen marka leeyahay mantu cumuum bay marka faa'iideynaysaa markay istifaamiye tahay ama mawsuulo tahay waxaa laga tilmaamayaa fardi kasta ama marka waxa weeye man fi daari marka la yidhahdo masalan cid kastoo guriga ku sugan bay ku rumoobaysaa ama jamca ha ahaato wax fara badan ha ahaado wax yar ha ahaado midh ha ahaado marka rutbada guriga ama jihooyinkiisa xaggiisa sare xaggiisa hoose yacni marka qolalkiisa cid kastoo ku sugan bay markaa caam ku tahay sidaas aawadeed yacni waxa weeye cid kasta oo la garan karo ama la tasawuraayo inay guriga ku sugan tahay caan bay ku noqonaysaa cumuum ku saabsi markaa u kasbatay marka leeyahay maada ama manta mawsuulada ah siladu waa inay machuuda tahay shayga machuudkuna waa shay la garanayo marka mukhtas buu noqonayaa dee waxa weeye siiqada mawsuulku cumuum buu faa'iideynayaa laakiin taqyiidka waxaa laga qaadanayaa silada siladiiyo mawsuulkuna waa kala duwan yihin marka bixasabi markaa isagaa siladeedu siday noqoto ayuun baana markaa cumuumku marka uu ku qaydnaanaya marka sidaas iyada abaataana lagu ishkaal bixiyey mataa waa caطfun bikayri caaطif siyaqa cumuumku mataa wa mataa weeye wa qiila waxaa la yihi laa yani markaa mataa cumuum ma faa'iidayso wa bacdu bacdi culamada ka midi qayada waa qaydayoo mataa marka maa laga daba keeno oo mataa maa la yidhaahday cumuum faa'iidaysaa bay haddii kale ma faa'iidayso wamaa mucarafan wamaa iyo waladiibaa markaa kiibaa cumuum faa'iideeyey qad wujida lagu ogaaday mucarafan bial inuu yahay mid lagu macrifeeyey al mucarafan wuxuu noqonayaa mafcuul muqadama buu noqonayaa yani wujida waa tii wujdaanka ahayd ee cilmiga ahayd aw biidaafatin ama lagu ogaaday inuu yahay mucarafan mid lagu macrifeeyey wamaa mucarafan biidaafatin ila almucarafi wixii lagu ogaaday in lagu macrifeeyey tiirin loo tiiriyey mucaraf mid la macrifeeyey isaguna cumuum faa'ideynaya idaa taxaququ lkhusuusi qad nufi haddii la nafiyo ama la diido in markaa gaarnimo in loo jeedaa inay dhab tahay waa ay jirto bimacnaa haddaan gaarnimo looga jeedin cumuum buu faa'iideynayaa saasuu tilmaamaya mataa waxaa ku sugan saddex madhabood baa ku sugan cumuum ma faa'ideynaysa mise ma faa'iideynayso qowl baa wuxuu leeyahay waa faa'iideynaysa iyo ma faa'iideynayso qowl labaad baa leh qowlka saddexaad tafsiil buu ka qabaa oo wuxuu leeyahay maa marka laga daba keeno bay cumuum faa'iidaysa haddii kale ma faa'iidayso sawaabku waa qowlku ugu hormariyo mataa cumuum bay faa'iidaysaa waxaa kaloo markaa cumuum faa'iideeya matadaasi ha ahaato shardiye ha ahaato ama istifhaamiye ha ahaato farqi markaa laha cumuum bay faa'iideysaa asha marka waxa weeye haddaan cahdiye looga jeedin waxay noqotaa iyaduna cumuum bay faa'iideynaysaa ashaasi ama ha ahaato ashii markaa mawsuulada ahayd ama ha ahaato ashii jinsiya istiqraaqiyada ahayd kay doonta ha noqotee cumuum bay faa'iideynaysaa qad aflaxa almu'minuuna mu'miniin oo dhan ba markaa waxa weye liibaanay saasaa macnuhu dhacay laakiin hadday cahdiyo tahay cumuum ma faa'iideynayso jaa'a arajulu ninkii baa yimi marka cumuum faa'iideyn mayso waa mid mucayana looga jeeda maxfuud oo la garanaayo hadduu marka waxa weeye uu shaygu yahay shay loo idaafeeyey macrifana cumuum buu faa'iideynaya yuusiikum allahu fii awlaadikum awlaadoo dhan baa soo gelaysa noocay doonaan ba ha noqdaan wain tacudduu nicmat allahi laa tuxsuuha nicamka ilaahay oo dhan baa soo guligay soo gudagelaya marka shaygaa macrifada loo idaafeeyey ha ahaado mufrad ama ha ahaado laba ama ha ahaado jamac cumuum buu faa'iideynayaa bishardi haddaan looga jeedin cid gaara saas yadaa taas mataa siiqulcumuumka mataa wa mataa baa ka mida waqiila waxaa la yihi laa mataa cumuum ma faa'iidayso bacdu bacdi culamada ka midi qayada waa qayday yacni ifaadada cumuum ay faa'iideynayso maa markay raacduu ku qayday wamaa mucarafan waxaa kaloo markaisagaa cumuum markaas siiqiisa ka mid a ama siiqooyinkiisu waxay ahaadeen wamaa ay waladikii mucarafan bialqad wujida lagu ogaaday in al lagu macrifeeyey aw biidaafatin ama lagu ogaaday in lagu macrifeeyey tirin loo tiriyo ila almucarafi mid la macrifeeyey loo tiriyey ida taxaququ lkhusuusi qad nufi in markaa gaarnimo ay dhab tahay oo ay xaqiiqowday haddii la nafiyey haddii la nafiyey yani taxaququ lkhusuus cumuum bay faa'ideynaysaa wa fii siyaaqi nafyi minha yudkaru ida buni aw zida min munakaru wayudkaru waa la sheegaa munakarun munakar baa la sheegaa munakarkaasoo fii siyaaqi nafyi hadal la diiday dhexdii ku sugan wax la diiday oo manfiya dhexdii ku sugan minhaa inuu siyaaqulcumuumka ka mid yahay ayaa la sheegaa idaa buni haddii la dhiso oo la bineeyo idaa buniyat macala aw ziida ama la ziyaadiyo min min la ziyaadiyo cumuum bay markaa faaidaysaa aw kaana siiqatan laha nafyu lazim aw kaana ama uu ahaado siiqatan yani nakiradu ay ahaato siiqatan marka odhah ay ahaato odhahdaasoo annafyu nafyigu lazima lahaa uu iyada laazimay waanu kaba foqay wagayru daa saddexdaa wixii ka soo hadhay ladal qaraafi shiikha qaraafi la yidhaahdo agtiisa laa yacumu markaysagaa cumuum maba faa'iideeyo cumuum markaa ma tilmaamayo intaa wixii ka soo hadhay nakiro markaysa marka haddii yacni saddexdaa mid aynay ahayn cumuumba faa'iideyn mayso wuxuu tilmaamayaa saddex xaaladood oo nakiradu ay caamka cumuumka ku tahay nas nas ku tahay waxaa looga jeedaa waa ku caddahayoo wax kale ma aqbali karto ta koowaad waa idaa buniyat maca laa waa laa rajula fi ddaari yacni waxaa weeye idaa buniyat maca laa laa iyo markaa nakiradiibaa waa la dhisayoo waa la bineeyeyoo mabni baa laga dhigay marka waxa weeye tarkiiba khamsata cashara inta la tarkiibiyey ayaa binaa la siiyey waa laa ilaaha ila allahu markaa ta ku jirto oo kale waa laa rajula fi daariyoo kale cumuum bay markaa nas ku tahoo si kaleba ma aqbali karto waa ku caddahay nas bay ku tahay waxaa looga jeedaa bimacnaa waxa weeye dalaaladeedu wax kale ma aqbali karto cumuumnimadaa mooyaane taasi waa qodob ta labaad waa haddii waxa weeye min yacni zaa'ida ah bimacnaa ziyaadada waxaa looga jeedaa macnihii gaarka ahaba inay faa'iideynay tawkiid unbay faa'iideynaysaa iyo cumuumkii inay nas ku noqoto unbay faa'iideynaysaa haddii waxa weeye min mu'akida ama ziyaada ah horteed haddii la keeno nakiradii waxay faa'iidaysaa markaana cumuum qiyaasna waxa u ah saddex xaaladood ayaa minta markaa tawkiidka loo keenaayo ee cumuumka inay naqsnimo u faa'iidayso loo keenaayo saddex xaaladood baa qiyaas u ah haddii mubtade markaa nakiradu ay tahay ama ay faacil tahay ama ay mafcuul tahay maa ataahum min nadiirin min qablika maa ataahum min nadiirin yacni nadiirun baa asalku ahaayo faacil baa markaysa marka ay ahayd nakiradu dabeedna min baa lagu jaaray hadday markaa waxway tahay mubtade hadday tahay wamaa min ilaahin ilaa ilaahun waaxid hadday tahay waxa weeye mafcuul hadday tahay wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun rasuulan baa asalku ahaa mafcuul bay ahayd saddexdaa xaaladood baa qiyaas u ahay haddii min markaa zaa'ida a lagu jaro nakiradii waxay noqotaa cumuumka mid nas ku ah ayay noqotaayo si kale ma aqbasho nakirada idaa buniyat maca laa taa horeynu soo sheegnay waxa uu markaa yacni sheikhu tilmaamayaa والxaaصل أن النakiraةa إda buniyat mعa la عalى الفتxi tacumu bاtifaaqi bayna النaxwiyiina والأصuuliyiina dhammaan waa isku waafaqsan yihin وin baqiya اsmu macaha mucraba famadhab النaxwiyiina أnaha laa tacumu ومqtadىa kalaami الأصuuliyiina أnaha tacumu مطلqا laakiin warkaa uu sheegayo uu tilmaamayo marka isimku markaa nakirada ahi uu mucrab noqdo manfina uu yahay oo laa lagu nafiyey naxwiyiintu waxay qabaan inay cumuum faa'iideynaynin ee usuuliyiintaa qaba inay cumuum faa'iideynayso mar layda warkaa nadar baa ku sugan waayo naxwiyiinta laftoodu dee waxa weeye markaa qaarkood baa qabaa inay cumuum faa'iideyn karto qaala isnawi fa fiihi ay fii ifaadati nakirati fi nafyi alcumuuma madhabaani linuxaati الصحيح أنها للعموم أيضا كما اقتضاه إطلاق المصنف وهو مذهب السيبوي إلى أكيد لكنها ظاهرة في العموم لا نص لا رجل في الدار مركل إلهه يعني عمومك ظاهر بيقوته لكن نص معها قال إمام الحرمين ولهذا نص السيبويه على جواز مخالفته فتقول ما فيها رجل بل رجلان كما يعدل عن الظاهر في قول في نحو جاء الرجال إلا زيدا وذهب المبرد إلى أنها ليست للعموم نهاية الصول مجلة الكواد أفر بقولي شن يكونتن إلى أفر بقولي ليش يكونتن أي مركز جاء مركز وحوي على كل حال عموم كظاهر بيكون نقون كرتا وانا كباقا كرتا عمومك سيدا مركا وقيل بالظهور في العموم مركا أكوك الشيء ولا رجل في الدار وحدعي كرتا مركا سيدا إن نفيق مركا لوقت شد عموم إن مركا مفرد للنفين يو مذكارة للنفين يو واحد للنفين ينوادع كرتا ولله لا رجل في الدار بل رجلان صانا واسوه جاء وتشعرك ولي تعزى فلا شيء على الأرض باقية مركا سكر عموم بل لوقت شد marka waxa weeye qarinada waxaa lagu garanayaa tacaza falaa shay-un cala ardi baaqiya in cumuum loo jeedo saas aawadee warka uu ka soo rarayo qaraafi وأما النكرة في سياق النفي فيه من العجائب من إطلاق العلماء من النحاة والأصوليين يقولون أن النكرة في سياق النفي تعم وأكثر هذا الإطلاق باطل قال السيبوي رحمه الله وابن السي البطليو البطليوسي في شرح الجمل إذا قلت لا رجل في الدار بالرفع لا تعم بل هي نفي للرجل بوصف الوحدة فتقول, فتقول العرب لا رجل في الدار بل اثنان فهذه نكرة في سياق النفي وهي لا تعم إجماعا إجماعا وحوي مركا لقد بكيني بل اثنان أيين مركا عموم فائدين لكن بل اثنان هدان لقد بكيني هيقبلي كرتا مركيسة مركا أحوي إن عموم لو قلت هيقبلي كرتا سيدة سيبوه هي مركا يسعوي عدك لبخ شعر شعرك كلنا وقوت المهمة صيغه نفيga laasimtaa waxa weeye waa eray aan loo isticmaalin hadal la sugaayo ee nafyi un mar layba loo isticmaala sida dayaar iyo cariib iyo saafir iyo waadir iyo saaqin iyo raaqin iyo axad oo insaan looga jeeda iyo dayaar ee lama odhan karo biha dayaaru laa tadar cala ardi min alkaafiriina dayaara nafyi un baa loo isticmaala af soomaaliga laftiisa waa jiraan dee erayo nafyi un loo isticmaala isagu neef le meeshaa ma joogo isagu neef laa jooga lama odhan karo meelaan nafyi ahayn ba looma isticmaalo marka waxa way calaa kulli xaal siiqada nafyiga laasimtaana cumuumka marka waxawayd iyadana nas bay ku tahay saddexdaa waxaan ahayn qaraafi uma qabo inay cumuumba faa'iideyso laakiin sababku waxay tahay nakiro oo fi siyaaqi nafyi dhacdaa cumuum marna daahir bay ku tahay marna nas bay ku tahay daahir waxay ku tahay wixii intaa ka soo haray daahir bay ku tahay waxaa looga jeedaa haalib bay u tahay si kale laakiin aqbali kartaa ixtimaal daciifa ku jira saddexdaa xaaladoodna nas bay ku tawaafucatahay wa fii siyaaqi nafyi minha yudkaru wa yudkaru waa la sheegaa munakarun baa la sheegaa munakarkaasoo fii siyaaqi nafyi ku sugan minhaa inuu siyaqulcumuumka ka mid yahay idaa buni idaa buniya haddii la markaa la bineeyo weeye idaa buniyat maca la aw ziida ama la ziyaadiyo min min la ziyaadiyo min waa naaib faacil waa biqasdi lafdiha munakaruna waa naaib faacilo yudkaru bay markaysaa naaib faacil u tahay minna ziida ayay markaa u tahay naaib faacil marka munakari lama odhanayo munakaru baa la odhanaya aw kaana ama uu ahaado yani nakiradu siiqatan odhah ay ahaato odhahdaasoo annafyu lazima laha nafyigu laazimay oo aan isbaatba loo isticmaalin wakayru daa intaa wixii ka soo haray intaa waxaan ahayn lada lqaraafi sheikha qaraafi la yidhaha agtiisa laa yacumu cumuum ma faa'iideeyo wa qiila waxaa la yidhi biduhuuri cumuumka inay daahir ku tahay baa la yidhi fi lcumuumi caamnimada inay daahir ku tahay baa la yidhi wixii intaa ka soo haray saddexdaa suura ka soo haray wa huwa faa'iideynta oo cumuumka nakiradu faa'iideynayso mafaadu lwadci dhigaalku wuxuu faa'iideynaya weyi wa huwa cumuumku ay cumuumu nakirati mafaadu lwadci waxa dhigaalku faa'iideynaya weeye waa dalaalatu mutaabaqa weeyaan laluzuumi laazimnima markaysa markaa waxay faa'iideynaysa maaha laba mas'alo inagu sheegay masalada koowaad waxa weeye wixii intaa ka soo haray oo saddexdaa suuro aan ahayn cumuumka daahir bay ku tahay bimacnaa haalib bay u tahay cumuumka u fara badan laakiin cumuum si aan ahaynna waa loo isticmaalaa laakiin cumuumkaa haalib u ah laa rajulun fi daali fi daari bal rajulaani cumuumkii markaa waa ka daaba markaa saas marka cumuumkii daahir bay ku tahay wixii intaa ka soo hadhee oo haalib bay u tahay laakiin nas kuma oho kuma cadda wuxuu kaloo inoo sheegayaa nakiradu inay cumuum faa'iidaysaa dalaaladeedu ma dalaatu iltizaam baa mise waa dalaatu mutaabaqoo wadciga carabiga ah baa laga qaatay oo laga fahmay mise waa luzuum dihniyo maskaxduun baa laasimsanaysa arrinka noocaasoo laga garanaya laba qowl baa ku sugan labada qowlee ku sugan dalaaladu inay wadcifto mutaabaqo tahay baa markaysa markaa dooroon qowlkaasaa fiican qowl kalea wuxuu leeyahy may dalaaladu waa iltizaam buu leeyahay mas'aladana mas'ale kala ku dhismi doonta waqiila waxaa la yidhi biduhuuri inay cumuumka inay ku daahir tahay nakirada wixii intaa ka soo hadhay nakiradii munsiyada ahayd filcumuumi caamnimada ay ku daahir tahay baa la yidhi wa huwa cumuumku mafaadi lwadci waxa dhigaalka carabigii faa'iideynay weeye liluzuumi laazimnima ma faa'iideynayso dalaalatu iltizaam ma ahi waa dalaalatu mutaabaqo weeyaan wadcigaa faa'iideynaya khasis markaa khasis bilqasdi qasdiga ku khasis iltizaama yacni dalaalatu iltizaam markuu faa'iideynayo qasdiga ku khasis qad abaa waa diiday taksiisahu taksiiska marka waxa weeyaan yani dalaalatu iltizaam markuu faa'iideynayo oo iltizaam uu yahay taksiiskiisa waa diiday iyaahu isaga la khasisayo bacdunnujabaa'i culamada la doortay qaar ka midaa diiday dalaalada hadii la waa dalaalatu wadci cumuum inuu faa'iideeya nakirada siyaaku nafyi dhacdaa in qasdi lagu khasisi karo waa la isla ogolyahay laakiin haddii la dalaaladu waa dalaalatu iltizaam yani khilaaf baa ku jira dalaalatu iltizaam ma la khasisi karaa mise lama khasisi karo qasdiga ma lagu khasisi karaa oo haddaad tidhaahdo waxa weeye yacni shay aada markaa nafyido shaygaa aada nafyideyna qasdiga waxaad uga dan lahayd inaad wax ka saarto ayaad uga dan lahayd waxa aad ka saartay ma ka baxayaan mise kama baxayaan khilaaf baa ku jira sawaabku laakiin waxay tahay in qasdiga lagu khasisi karo dalaalatu iltizaam xataa haddii lagu xambaaro in lagu khasisi karo weeye wa inamaa likulli imri'in maa nawaa ayaa laga qaatay suurada dambana waa sii cadaynaysaa oo masalan waxaad tidhi yani wallahi laa sharibtu yani ilahay baan ku dhaartay waxba cabi maayo shurban baa iska xabisaa haddana sharaabki waxaad waxa wax ka mid a bad markaa qasdiga khasisto biyo inayna ku jirin sharaabkaad nafinayso ayaad uga dan lahayd biyuhu ma ka harayaanoo ma lagu dambaabaya haddii biyo lacabo mise laguma dambaabayo yani waxay ku dhisan tahay qasdiga ma lagu khasisi karaa mise laguma khasisi karo masaladana mar labaad bay nagu soo celin doonaa malmuxaashaatu wa qasru lqasdi waa ka oran doonaa insha allahu tacaala wuxuu ihi khasis khasis buu ku yihi bilqasdi qasdiga ku khasis iltizaaman iltizaam waxaad ku khasistaa bilqasdi ku khasis qad abaa waa diiday takhsiisahu takhsiisa iltizaami iltizaamka in la khasiso iyaahu isaga la khasiso bacdu nujabaa'i yani iyaahu qasdiga lagu khasiso iyaahu qasdiga lagu khasiso waa diiday bacdu nujabaa'i culamada la doortay qaar ka mida wanaxwu laa sharibtu siyaqu lcumuumka markaa waxay ahaadeen wanaxwu laa sharibtu oo kale yani cabbi maayo aw in shariba ama hadduu cabbo bimacnaa ficil adawaatu shardi la geliyey siiqulcumuumkay ka mid tahoo shurbi oo dhan baa soo geliya watafaquu waa la ysku markaa waafaqay in masdarun qad juliba haddii masder lasoo jiido ficilkii masder lagu akido laa sharibtu shurban haddii la yidhaahdo in qasdiga lagu khasisi karo waa laysla ogolyaho waa laysku waafaqsan yahay laakiin haddaan masder lasoo jiidin khilaaf baa ku jiro abu xaniifa wuxuu leeyahay masder haddaan la keenin oo laa akaltu aklan aan la odhan qasdi laguma khasisi karo laakiin aklan haddii la raaciyo qasdi waa lagu khasisi karaa sidaasuu leeyahay waana qowl qariib ah qowlka noocaasi weeye cumuum bay faa'iideynaysaa ficilkii haddii la nafiyo sababta cumuumka u faa'iideynaysana ficilka markaa masder baa ku qarsoon oo daraada ficilku uu ku tusinaya waxa weeye waa xadad iyo zaman ayuu markaa tilmaamaa ficilku marka xadadku masder baa sheega marka masderkii wuxuu noqonayaa juz-ulmacnaa in la wada nafiyo waxay keensanaysaa in waxa weeye nakiro siyaaqu nafyi dhacday siyaaqu nafyi taallaa inay meesha taalloo kale ka dhigan tahay haddii masder lasii raaciyo masderkaa lasii raaciyo tawkiid buu noqonayaa ta'siis noqon maayo marka sidaas aawadeed laa sharibtu cumuum buu faa'iideynaya cala alqowli araajix in shariba ficil marka adawaatu shardi la geliyana cumuum buu faa'iideynaya cala alqowli araajix haddii masder lasoo jiido waxaa laysku waafaqsan yahay xanafiye iyo keyrkoodba in qasdiga lagu khasisi karo laakiin haddii kale waa laysku khilaafayoo yani jamaahiirtu waxay leeyihin qasdiga waa lagu khasisi karaa iyadaan masderba la keenin xanafiyaduna waxay leeyihin qasdiga laguma khasisi kara haddaan masder la keenin weliba qaraabada kale jirtana waxaa ka mid ah yani markaa nakirada fi siyaaqu nafyi dhacday uma qabaan inay cumuum faa'iidayso uma qabaan axwaashii saddex bee lasoo sheegay mooyaane marka iyagaan u qabin nakirada siyaaqu nafyi markaa dhacday inay cumuum faa'iideynayso ayaa haddana waxay leeyihin hadii masder lasoo jiido cumuum markaa wa meeshii waa imanayaa qasdigana waa lagu khasisi karaa saas yadaa bay leeyihiin waxay u shardiyeen
culamada qaarkood marka waxa weeye laa sharibtu iyo ay cumuum faa'iideynayaan ficilkaasi waa inuu yahay ficil manfiya ko marka labaad waa ficil mutacadiya waa inuu yahay sida khazali baa shartiyey shanqidii laakiin wuxuu dafculihami idiraabka ku leeyahay ficilka siyaaqu nafyi dhacday siyaaqulcumuum buu markiisa waxa faa'iideynaya waxaana isku mida mutacadi ha ahaada ama laazim ahaada cala taxqiiqi khilaafan lilghazali alqaa'ili bicumuumi fi lmutacadi duuna laazim dafculihami idiraabku sidaa ku sheegay safxadda sideed iyo labaad wanaxwu laa sharibtu culamada markaa odhan waa lagu khasisi karaa qasdiga wainamaa likulli imri'in maa nawaa cumuumkaasay daliishanayaan wa naxwu laa sharibtu waxaa ka mida waxyaalaha markaa siiqul cumuumka naxwu laa sharibtu oo kale weyi waa ficil la nafiyey aw in sharab shariba ama ficil adawaatu shardi uu ka hormaray in shardiya oo kale ay ka hormartay wallaahi laa sharibtu hadduu yidhaahdo waxay ku caam tahay shurbi oo dhan bay caam ku tahay jamiic lmashruubaat qasdi hadduu ku khasiso markiisa markaa mashruubaadka wax ka mida uu ka reebo waa uga haraysa hadduu yidhaahdo in shariba zaydun fa zawjatii taaliqun oo uu dabeed markaa talaaq mucallaq calaa sharti uu ka dhigo oo uu qasdiga kaga reebo waxa weeye haddii ay uu biyo cabo biyahu biyaha cabitaankiisu inaanu ku jirin ee sharabaadka kale uu ujeedo qasdigaasi waa anfacaya ayay leeyihiin waa masaa-isha laha yudayan baa la yidhahdaa waa masaa-isha noocaas o kala wa naxwu laa sharibtu siyaqu lcumuumku waxa weeye sida markaa laa sharibti oo kale weeye aw in shariba in shariba oo kale weeye waitafaquu waxaa laysku waafaqay in masdarun qad duliba haddii masder la soo jiitana waa laysku waafaqay in qasdiga lagu khasisi karo sidaas yadaa ayuuna tilmaamaya culamada kale ee qabta in lagu khasisi karo waxay ku bishiyeen oo yidhaahdeen masderkani waxba ma kordhin taakiidun buu faa'iideeyey markii hore waxa weeye ficil masderkani wuxuu iska ahaa mid meesha iskaga jira buu ahaa oo ficilkan la nafiyey nisbo yacni nisbo waa koobsanayey zamanna waa koobsanayey nisbadii iyo zamankiiba waa la nafiyey taasi waxay ka dhigan tahay mar haddii nisbadii la nafiyey oo juz-ul macno ah in waxa weeye masderkiina la nafiyey bay ka dhigan tahay oo laa sharibtu waxay la micno tahay yacni laa sharibtu shurban tawkiidkani wuxuu faa'iideeyey un haddii markaa majaaz iyo wax la mida inuu diido oo taa fogeeyo ayuunbuu markaa faa'iideeyey tawkiid weeyaane ta'siis ma ah mar hadday caynkaa iyada a tahay waa ina yacni waxay keensanaysaa inaad ku bannaysaan takhsiiska niyada lagu khasisayo markaan masderna lagu akidin wanazilanna tarka alistifsaali mansilata alcumuumi fi alaqwaali qiyaamu alixtimaali fi alafcaali qul mujmalu musqid alistidlaali wama ataa lilmadxi aw lidami yacumu cinda julli ahli alcilmi wanazilanna buu ku yidhi yacni deji tarka alistifsaali istifsaal in la yska daayo oo tafsiil in la kala weydiiyo ama su-aal iyo kala caddayn in la kala weydiiyo in la yska daayo mansilata alcumuumi maqaamkii caamnimada deji fi laqwaali yacni maqaamkii caamnimadu aqwaasha ay kaga sugnayd baa tanna markaa ay ku sugnaanaysaa oo haddii istifsaal markaa la weydiin waayo waxay noqonaysaa in kayfiyaadka ay ixtimaali karto ama aqbali karto oo dhan inay caam ku noqoto saasay noqonaysaa qiyaamu lixtimaali ixtimaal inuu qumo bimacnaa waxa weeye siis ay inay suuroobi karto weji inay u dhici karto inay suuroobi karto oo aqbali karto fil afcaali afcaasha gudaheeda qul waxaad tidhaahdaa mujmalun mujmal weeyaan oo musqidu listidlaali yacni markaa musqidu listidlaali istidlaalka markaa yacni ridaysa oo burinaysa halkan wuxuu inoogu sheegayaa laba qaacido oo qaacidada hore caansan tahay oo labadaba shaafici laga soo wariyey qaacidada koowaad waxa weeye tarku listifsaal fii xikaayati alaxwaal maca qiyaami alixtimaal yunazalu mansilata alcumuumi fi alaqwaal yacni waxay culammadu yidhaahdaan cibaarada noocaasee musajacada ama sajciga ah baa laga soo naqliyaa imaamu shaafici inuu yidhi tarku listifsaal fii xikaayati alaxwaal in tafsiil in la kala weydiiyo layska daayo ma siday u dhacday mise siday u dhacday fii xikaayati alaxwaal xaalado laga warramayo yacnii siyaalo kala duwanna u dhici kara in la kala weydiin waayo o la odhan waayo siday u dhacday ma saasay ahayd mise saasay ahayd maca qiyaami alixtimaal ixtimaal weliba inuu ku qumo lala qabo oo inuu siyaalaha kala duwan ay aqbalayso lala qabo yunazalu mansilata alcumuumi fi alaqwaali waxaa la dejinayaa meesha cumuumka laga dejiyo aqwaasha yacni hadallada markaysagaa kalaamka ah ee maquulkee la odhanayo meesha uu ka joogo cumuumku ayaa la odhanayaa tarkul istifsaalkaasina caam weeye kayfiyaadka kala duwan caam bay ku tahay yarxamka allah tusaalihiisu waxa weeye nin baa nebiga u yimi sala allahu alayhi wasalam ninkaasi waa islaamay waxa uu qabay toban markaa dumara ayuu qabay markuu gaalka ahaa toban dumaruu qabay nebiga sala allahu alayhi wasalam markuu u yimi khaylaan ninkaa la yidhaahdaa ee reer bani saqiifa ahaaday waxa markaa uu nebigu ku yidhi ikhtar minhunna arbacan wa faariq saa'irahunna afar ka mida ka dooro inta kalena iska sii daa oo bimacnaa waxa uu tilmaamay inuu waxa weeye guur inay ugu bannaan tahay afar dumar uun ugu bannaan yihiin laakiin guur afar dumara wax ka badan inaynay ugu bannaanayn sidaas aawadeed yacnii kuwii hore uu qabay maadaama yacni isagu tiradiiba tiro ka badan uu hayey waxaa lagu yidhi afar ka mida ka dooro inta kalena iska sii daa baa lagu yidhi faariq saa'irahunna marka waxaa suurtoobi karaysay kayfiyada kala duwan in arrinkaasi u dhacay wuxuu aqbali karayay inuu waxa weeye ninkaasi caqdiga isku mar inuu ku xidhay tobanka dumara waxay kaloo aqbali karaysay tobanka dumari meherka inay ku kala horreeyeen baa dhici karaysay waxaa dhici karta tobankaba isku mar in waxa weeye loo soo bandhigay oo markaa yacni iijaabkii loo soo bandhigay ow dabeed markaysaga cibaaro keliya uu ku wada aqbalay a hal mar keliya arrinkaasi inuu dhacay baa suuroobi kara waxaana dhici karta inuu muratab ahaayoo kala horreeyey nebigu kuma odhan sala allahu alayhi wasalama isku mar baad wada guursatay tobanka mise waa kala dembeeyeen arrinkaas ma kala weydiin arrinkaas ma kala weydiin wuxuu ku yidhi ikhtar minhunna arbaca taasi waxay ku tusinaysaa farqi inaynay kala lahayn oo caam ay ku tahay in isku mar markaa la guursaday tobankaa dumar ah iyo waxa weeye inay kala horreeyeen wakhtigii gaalnimada inaynay farqi ku kala lahayn markuu qofku soo islaamo in lagu odhanayo islaamku afar buu kuu oggol yahay wixii kale waa inaad sii daysa afartama waxaa la odhanayaa afartii ugu horreeyey unbaa meher kuu hayaa miyaa la odhanaya oo gaalada waxa weeye sharcigu meheradoodii hore iyo guurarkoodii horaa lagu sugay allaahuma ilaa wax markaysagaa sharcan aan ku bannaanaan ninkaa gaalkii inuu qabo mooyaane sida maxaarimtiisa cid ka mida inuu qabo yacni cid aan gayaan sharciga ugu ahayn hadduu taa qabo waa la kala kaxaynaya laakiin qof dumaroo uu sharcan u geeyo hadduu qabo la odhan maayo sidaad u guursatay iyo sidaad u mehersatay uun xaaskiisii bay la noqonaysaa hadday iyaduna la islaamto labaduba hadday islaamaan waxay noqonayaan markaa laba qof oo isqaba caqdigoodii hore iyo guurkoodii hore ayaa lagu sugayaa oo ankixada markaa gaalada dib looma soo cesho maadaama ay caynkaas iyada a tahay nebigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu amray uun afar ka mida inuu doorto ayuu amray taas yadaa jamaahiiru ahlicilmi waxay ka qaateen inaynay farqi kale lahayn guurkoodu inuu kala horreeyey iyo inuu isku mar dhacay inaynay farqi kale lahayn ee mar walba in lagu odhanayo afar uun ka dooro afartaasi ha ahaadaan kuwii ugu horreeyey ama afartii ugu dembeeyey ama afartii ugu dhexeeyey kay doonaan ha noqdaan saas i laeg nebiga sala allahu alayh wasalam waxau yimi nin islaamay oo laba dumar oo walaala abuu qabay markaas nebigu sala allahu alayh wasalam yacni waxa uu markaa amray inuu labada tuu doono doorto ayuu amray oo laba dumar oo walaalaa inuu wada qabaa inaynay u bannaanayn buu u tilmaamay sidaas aawadeed kuma odhan tii guurka kugu horraysee ku soo horraan gashay taas yada la harhta kalena meer meherkuba kuuma qabane siidaa laguma odhan ee waxaa lagu yidhi un mid uun doora baa lagu yidhi ta kalena markaa siidah taasi waxay tilmaamaysaa in waxa weeye maadaama markaa aan lagu odhan sidaas yacni markaa tii kugu kugu soo horraysay markaa hayso aan lagu odhan ee la yidhi miduun dooro inay caam ku taho farqi aynay kala lahayn hadday midi ku soo horraysay iyo hadduu isku mar labadaba guursaday dafca waaxida inaynay farqi kala lahayn mas'aladu inay caam ku tahay masaa'il badan oo noocaas oo kale a laga qaata wixii tafsiil uu nebigu weydiiyo sala allahu alayh wasalam waxa markaa laga qaata nkeedu inuu ka bedelaan yacni lahaa sidaa loogu jawaabay si aan hayn haddii loogu jawaabi lahaa waayo su-aasha nebigu sala allahu alayh wasalam cabas ma aha dheelleel ma ah nin baa nebiga u yimi sala allahu alayh wasalam oo waxa uu yidhi nadartu an anaxra ibilan bibuwaana meesha buwaana la yidhahdo geel inaan ku qalo ayaan ku nadray nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam fahal kaana fiiha watanu min awhaani aljaahiliyati yucbad qaala laa qaala fahal kaana fiiha ciidun min acyaadihim miyaa meeshaasi sanam sanamadii jaahiliga oo gaalada yacni sanamadoodii macbuudaadkaay caabudi jireen mid ka midii miyuu halkaa jiri jiray oo macbuud lagu caabudi jiray oo baatil miyuu jiray halkaas may buu ku yidhi oo haddaamiyay ciid jaahiliya ahayd meel ay isugu soo shiraan gaaladii oo ciid ka dhigtaan oo mawsim ciidi oo makaaniya miyugu ahaa may buu yidhi qaala awfi binadrik fainahu laa wafaa'a linadrin fii macsiyati illah waxay culammadu yidhahdeen tafsiil buu nebigu markaa dalbay oo hadda waxa weeye masalada cumuumka laga qaadanaya waxa weeye waa tafsiilka isagoo iska daaya haddii nebigu aanu kala su'aali lahayn oo uu odhan lahaa mar layba markaa nadarkaaga oofi waxay noqon lahayd farqi inayna kala lahayn meeshaas in wasan ooli jiray inay ciid ahaan jirtay inaynay ahaan jirin farqi inayna kala lahayn axwaashaasoo dhan caam inay ku noqoto ee marba nebigu hadduu tafsiil dalbay oo uu yidhi markaa bal arrinkaa kala bayaamiyo maxay markaa ahayd miyay markaa wasan miyuu ooli jiray sanam jaahiligii gaaladii markaysaga ilaahay ku caabudaan halkaa miyuu jiri jiro oo baatil ah markaasuu ku yidhi may markaasuu nebigu sala allahu alayh wasalam weydiiyey haddana ciid miyay ahaan jirtay jaahiliguu ahaan jirtay gaaladii may buu yidhi markaasuu ku yidhi awfi binadri markaa fainahu laa wafaa'a linadrin fii macsiyati illah ninku may buu ku jawaabay hadduu haa ku jawaabi lahaa jawaabtuu nebigu ku jawaabaya awfi binadrik waa isbedeli lahayd bay culammadu ka deliishadaan oo waxay noqon lahayd laa tuufi ha oofin baa lagu odhan lahaa ha oofin marka xukunku wuxuu ku kala bedelan lahaa su-aashaa markaa mayada noqotay hadday haa noqon lahayd waa ka bedelaan lahayd marka calaa kulli xaal qaacidada noocaasi waa qaacida muhima qolyaha marka abu xaniife iyo thawri baa diidan hase ahaatee marka imaamu shaafici iyo maalik iyo axmed iyo isxaaq waxa ay qabaan yacni waxa weeye qaacidadaas ay qabaan maxamed ibnu xasan oo saaxibu abi xaniifa ana markay shaafici munaadaroodeen qaacidadaa waa usoo noqda waa aqbalay abu xaniife iyo thawri maxay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen markaa cumuum laga qaadan maayo waxaana suurtoobi karta weji baciid ay tilmaameen waxaa dhici karta ninka nebigu inuu yaqaanay baa suurtoobi karta sala allahu alayhi wasalam oo uu ogaa dumarkan isku mar caqdigu inuu ku dhacay inuu ogaabay dhici karta marka waxa ogaalka uu og yahay dartii inuu u tala saaranayo oo uu dabad ku yidhi ikhtar minhunna arbaca afar ka dooro inuu sidaa u yidhi arrinka noocaasa culammadu waxay yidhahdeen waa baciid waayo nimay isku magaalo ahaayeen ma aha nimay isku qolo ahaayeen ma aha waa nin markaa reer taqiif ah waa nin daa'if iyo dhulkaa degganaa waa nin dumar qabo badan yacni arrinka noocaasa inaanu tibaax markaa tilmaamaysa inuu ka warhayeyna markaa yacni xadiidka kama muuqato rag kale oo markaa yacni iyaguna soo islaamay oo cadadkaa cadadka badan cadadka afartaa cadadka badan qabay iyagana saas si la-eg baa lagu yidhi labadii dumar ahayd ee markaa walaalahayd kii qabayna saasaa lagu yidhi kii siddeedda dumara qabayna waxaa lagu yidhi ikhtar minuna arbacan isagana afar ka dooraa lagu yidhi kii labada dumar ee walaalaha qabay isagana labada mid dooraa lagu yidhi waxaasoo dhan ma waxaa odhanaysaa mid walba marka waxaa lagu xambaarayaa nebigu inuu ogaa wejiga noocaasi waa weji baciid oo fog weeye yacni weji aad u baciid ah oo fog weeye sidaas aawadeed qaacidadaas ayay jamaahiiru ahlicilmi ay ku tageen qaacido kalaa jirto baydka labaad uu inoogu tilmaamayo qaacidadaasi waxay tahay qiyaamu lixtimaali fi lafcaali qul mujmal musqit listidlaali masaladaasi waxay tahay cibaarada isagaa shiikhuu ku cabiray xikaayat laxwaali idaa taطaraqa ilayha alixtimaal kasaaha hawba alijmaal wasaqata bihi listidlaal cibaaradana shaafici baa laga soo naqliyey xaaladaha markaa xikaayada laga xikaayoonayo laga qisoonayo haddii ixtimaal wax la yidhaahdaa uu galo ixtimaalku waa inay weji aqbali karto weji inay sidaa u dhacday hadday aqbali karto hadduu galo oo sidii markaa uu watay si ka weydaarsan inay u dhici karto hadday taa aqbali karto kasaaha hawbalijmaali wuxuu huwiyaa maradii markaa ijmaalka wa saqata bihi listidlaalu in la deliishataano in la deliishadaano way dhacda oo mujmal bay noqonaysaayoo lama deliishan karo qaacidadaa lafteeda shaafici baa laga soo naqliyey in inkasta inay mashhuur u ahayn oo u caan ahayn sida qaacidada hore caanka u tahay marka qaacidadan iyo qaacidada hore sidee lagu kulminaya culammada markaa qaarkood way jamciyeenoo waa kulmiyeen culammada markaysagaa kulmiyey waxaa ka mid a qaraafi shiikha la yidhaahdo waxa uu qaraafi yidhi siduu markaa baxrulmuxiidku ka soo rarayo qaala alqaraafiyu sa'altu bacda fudalaa'i ashaaficiyati can dalika faqaala yaxtamilu an yakuuna lishaaficiyi qowlaani fi lmas'alati uma jamaca alqaraafiyu baynahumaa أحد بطريقتين أحدهما أن مراده بالاحتمال المانع من الاستدلال الاحتمال المساوي أو القريب منه والمراد بالاحتمال الذي لا والمراد بالاحتمال الذي لا يقدح الاحتمال المرجوح فإنه لا عبرة به ولا يقدح في صحة الدلالة فلا يصير اللفظ به مجملا إجماعا لأن الظواهر كلها كذلك لا تخلو عن احتمال ولكنه كان مرجوحا walakinahu lama kaana marjuucan lam yaqdax fii dalaalatiha wuxuu yidhi markaa qaaci labadan qaacido waxaan weydiiyey buu yidhi markaa shaaficiyada kuwooda fadliga le qaar ka mida ayaan su'aalay marka waxaan idhi sidee loo odhanayaa qaacidadan kale maxay tahay waxa dabadaa yidhaahdeen waxa suurowda shaafici mas'alada laba qowl inuu ka leeyahay wax jamcinoo qaacidada la jamcinayo fudaladaa shaaficiya iimay sheegin buu tilmaamay ee waxa uu yidhi waxaa suurtoobi karta bay yidhaahdeen inuu mas'alada laba qowl ka leeyahay shaafici baa dhici karta qaraafi oo maalikiya ayaa labadii qaacide ee shaafici markaa doonaya inuu jamciyo laba dariiquu ku jamciyey shaaficiyadiina waa ka soo qaadanaysa wejiga koowaad waxa uu ku jamciyey in la yidhaahdo ixtimaalkaa lagu xambaarayaayoo la odhanayaa midna waxaa lagu xambaarayaa ixtimaalku inuu yahay ixtimaal musaawiya oo la siman markaa ixtimaalka istidlaalku ku dhacaya ee mujmalka ku noqonaysa waa hadduu ixtimaal labada ixtimaal hadday isleegiyiinoo aynay kala raajaxsanayn oo laba yacni markaa ixtimaalo mutasaawiyaan ay tahay inay sida u dhacday iyo inay sida u dhacday ma kala dooroona oo mala kala xoog badna waa isku quwo kaasi waxay noqonaysaa ka istidlaalku ku dhacayo qaacidada dambaa lagu xambaari qaacidada horena waxaa lagu xambaarayaa ixtimaalku hadduu yahay ixtimaal daciifa ama marjuuxoo laga raajaxsan yahay oo uu ixtimaal taag daran markuu yahayna qaacidadan kalaa lagu xambaaraya weji waa kaasoo qaraafi baa ku xambaaray wejiga labaad ee uu qaraafi ku xambaaray waxay tahay wejiga dambaa fiicane waayo wejigaa hore dee laislama diidanoo culammadu hadday ixtimaalaadku mutasaawiyaad ay noqdaan oo ay isku xoog noqdaan inaan la deliishanaynin waa isla ogol yihiin oo waxay yidhahdaan idaa taطaraqa alixtimaalu ila alistidlaali yani markaa saqada bihi daliil saqada bihi alistidlaal istidlaalku waa ku dhacaa bay yidhahdeen ixtimaalkana ka musaawigaa loo jeedaa culammaduna waa isla ogol yihiin marka wejiga labaad waxa weeye in la yidhaahdo ina alixtimaala taaratan yakunu fi daliili اlxukmi wa taaratan fi maxali اlxukmi falأwalu huwa aladii yasqutu bihi alistidlaalu duna ahaani albaxru lmuxiid mujalladka labaad saddex boqol iyo sideed ee dabcada daaru lkutub alcilmiya tawsiicu baazi marka wejiga labaad waxa weeye waa in la yidhaahdo ma daliilulxukmiga ku sugnaatay mise markaa maxalulxukmiga ku sugnaatay hadday daliilka xukmiga ixtimaalku ku soo arooro daliilka laftiisa marka waxa weeye istidlaalku waa inuu dhacaa laakiin haddaanu daliilka ku soo aroorinee maxalka uu ku soo arooro oo maxalkuu ku soo arooray marka uu daliilku maxalka markaa maxalka xukmiga hadduu ixtimaalku ku yimaado markaa istidlaalku dhici maayo waa ta cumuumka lagu xambaarayo cibaaradii markaa qaraafi siduu ku xambaaray ama ku tilmaamay culammada qaarkood baa markaa ka sii fiicnaysiyey oo nashrulbunuudka ayaa markaa yacni sii weji ka sii fiican usii dhigay oo wejiga ka sii fiicanee u dhigay waxay tahay midna waxaa lagu xambaarayaa waqaa'icda nebigu sala allahu alayhi wasalam uu qowl ku leeyahay midna waxaa lagu xambaarayaa waqaa'icda ficil keliya ahaatay ee nebigu wax qowliya odhaaha aanu ka odhan oo wuxuu nebigu sala allahu alayhi wasalam odhaah ka yidhi sida ikhtar minhunna arbacan wafaariq saa'irahunna cumuumkeedaa lagu xambaaraya axwaashoo dhan bay caam ku tahay siday u dhacdaa farqi ma kala laha hadday muratab tahay iyo hadday isku mar tahay wax farqiyay kala leedahay ma jirto waa marka qowl nebigu ugu sugnaaday marka arrinkaas laakiin nebigu wax odhaaha markaanu ka odhan oo ay tahay ficiluu nebigu sameeyey sala allahu alayhi wasalam ixtimaalaadku markay galaan ficiluu nebigu sameeyey oo inuu nebigu sida u sameeyey inuu sida u sameeyey mid walba ay aqbali karto wax odhaahana aanu ka odhan xaalka noocaasa waxaa la odhanayaa cumuum yeelan mayso waayo waxaa la yidhahdaa alafcaalu laa cumuuma laha afcaasha waxaa la yidhahdaa wax cumuum la yidhaahda ma leh oo ficilku cumuum ma laha oo haddii lagu yidhahdo nebigu sala allahu alayhi wasalam safar buu salaad ku qasriyey inaad tidhaahdo waxa weeye safar sow kuma qasrin safarkaa waxaa suurtoobi karta inuu gaabna iyo inuu safarkaasi dheeraa inuu mashaqo lahaa iyo inaanu mashaqo lahayn axwaashoo dhan baan ku wada cammimayaa ee waxaan ka daliishanayaa inuu safarkii gaabnaa iyo safarkii dheeraa mid walba markaa salaada lagu qasrinayo nebigaa ku qasriyey war waa ficiloo ficilku si uunbu u dhacaya mar dambena waa inoo keeni doonaa arrinkaa ficilka ku saabsanoo yacni maa cadamu alcumuumi fiihi asax halkaasuu ku tilmaami doonaa alxujatu fi lmaxkiyi laa fi lxikaayati halkuu tilmaami doono marka waxa weeye afcaal hadday ku saabsan tahay cumuum ma yeelanayso misaal baana looga jeedaa markaa misaalkaas misaalkana qaacidada in lagu fahmaa looga jeeda misaalun aakhar waxaa soo aroortay nebiga sala allahu alayhi wasalam inuu kacbada gudaheeda galay laba ragcadoodna inuu ku tukaday waxay aqbali kartaa oo ixtimaali kartaa labada ragcadood ee nebigu uu tukaday inay faral ahayd waxay kaloo aqbali kartaa inay sunno ahayd ma odhan kartid waxay ku caam tahay labada xaaloo faral iyo sunno dirkaba caam baa kaga dhigaya war ficil umuhaayo ficilku labada mid buu u dhacay oo salaadani laba ragcadood bay ahayd inay faral iyo sunno labadaba wada noqotaa wax dhici kara ma aha labada midunbay ahayd caam kuma noqonayso inaad tidhaahdo faral in lagu tukan karo iyo in sunno lagu tukan karaan labadaba ka deliishanaya oo halkaas ka qaadanaya war waxaa la odhanayaa waa ficil oo ficilku cumuum ma laha ixtimaalaadkaa uu aqbali karaana deliil kuguma jiro yacni sidaas aawadeed qaacidada taas yadaa baa lagu xambaarayaa wejigaas baa fiican bal halkaas waa siday maalikiyadu ku jamciyeene bal qolada shaaficiye waxay ku jamciyeen markaa bal iyagana hala hala doono waxa uu shiiku yidhi wanazilan tarka alistifsaali deji buu ku yidhi istifsaal oo la iska daayo mansilata alcumuumi meesha cumuumka deji fi laqwaali meesha cumuumku aqwaasha ka joogto yacni deji qiyaamulixtimaali ixtimaal inuu markaa qumo oo istaago fil afcaali afcaal isku taago wax ficila oo la sameeyey oo uu nebigu sameeyey inuu ixtimaal galo cibaarada markaysaga isagaa xaggiisa ka cabiree shaafici wuxuu yidhi xikaayaatulaxwaali idaa tataraqa ilayha alixtimaalu kasaaha sawba alijmaali wasaqata bihi alistidlaalu marka waxa weeye siduu ku ishkaal saarayey ee nashrulbunuudku uu u micnayn doono ayuu markii dambena markaysaga macno ahaantiina uu soo dhoweeyey oo uu nadmigana ku cabiray qiyaamulixtimaali ixtimaal inuu qumo istaago fil afcaali afcaal ku qumo wax ficilo uu nebigu sameeyey sala allahu calayhi wasalam oo sida iyo sidaba uu aqbalo wax qawlana nebigu aanuu ka odhan qul waxaad tidhahdaa mujmalu mujmal weeye dheh waa iska muctarido qul musqidulistidlaali istidlaalkana waa markaad duminaysaa dheh oo waa burinaysaa wamaa ataa lilmadxi aw lidambi yacumu cinda julli ahli lcilmi wamaa ay waladii kii ataa yimi lilmadxi ammaanuu yimi oo caam ah aw lidambi ama markaysagaa yacni ceebayn u yimi cay u yimi oo markaa yacni isaguna caam ah yacumu waa camimaya cinda julli ahli lcilmi culammada markaysagaa badankooda agtooda caam buu noqonayaa oo cumuum baa laga qaadanaya tanna waxa weeye waa qaacido ay qabaan jamaahiiru ahlilcilmi oo madaahibta saddexdii ka mid yihiin xanaabilada iyo maalikiyada iyo xanafiyadu ay ka mid yihiin qaacidadaasi waxa weeye wixii madxi ama demi loo keenay yacni madxigaa iyo demigaa loo keenay cumuumkii kama sarfinayo mar haddii lafdigu uu caam yahay cumuumkii ka leexin maayo ka sarfin maayo cumuumka waa laga qaadanaya tusaalihiisu waxay ahaatee waladiina yaknizuuna adahaba waalfidata yacni kuwa markaa kanzinaya dahabka iyo fidada ayaa goodi ugu soo arooyay dahabkiiyo markaa yacni fidada la khasnadaynayo waxaa ka mid ah kuwii markaa xuluyiga ahaa ee markaa yacni dumarku gashanayeen ay isku qurxinayeen kuwaasaa ka mid a marka kuwaa dumarku ay isku qurxinayeen inay zaka ka waajibto aayadda waa loo deliishan karaayo culammada qaarkood waa u deliishadeen oo waxay ugu deliishadeen markaa dumarku dahabkooda ay xidhanayaan inay seke ka bixiyaan hadduu seke goys gaadhay oo shan iyo siddeetan garaam hadduu gaadho oo miisaanku intaas ay gaadho inay zake ka bixiyaan inay waajib ku tahay sidaa looga deliishanayaana waxay tahay yaknizuuna adahaba waalfidata yacni cumuumka waladiina yaknizuuna adahaba waalfidata ayaa waxaa laga qaadanayaa cumuum dahab oo dhan iyo fido oo dhan baa soo gelaya al baa la geliyay ashaasina cahdiye ma aha waxay ku dhacaysaa dahab oo dhan iyo fido oo dhan bay ku dhacaysaa sidaas aawadeed waxay noqonaysaa cumuum bay noqonaysaa ina alabraara lafii naciimin wa ina alfujaara lafii jaxiim ina alabraara kuwa markaa baariyiintii lafii naciimin nicmay ku sugan yihiin yacni markaa abraar oo dhan baa nicmo oo dhan ku sugan wa ina alfujaara lafii jaxiim yacni waxay ugu sugnaadeen markaa li yacni libirihim baa nicmadoodu ay kuwa markaa yacni nicmada ku sugan ay ugu sugan yihin oo jannada ku gale kuwa naarta galayna ama jaxiimo galayna fujuurkood iyo xumaantooday ku gale marka waxa weeye yacni arrinka noocaas ah oo yacni waxaa loo keenay qorana markaa cayn la caynayo ama markaa waxa weeye bayaan la bayaaminayo xaalkooda iyo caaqibadooda halkii ku dambaynayso qorana ammaan la ammaanayo ama arrinkooda halkuu ku dambaynayo sheegitaan la sheegayo ama taxriid laysku boorinayo walow qarad kale haddii loo keenaan dembi iyo madxi ahayn iyo lafteedu waa la mid marka waxa weeye cumuumma laga qaadanaya ta noocan oo kalea waxaa markaa yacni iyadu waa laysla ogolyayo sababta laysla ogolyayo daliil kala allo ay culammadu u raaceen oo ay ugu waafaqeen laakiin waxay leeyihiin asaalatan markaysagaa wixii qarad kale loo keenaan cumuumnimo loo keenin hadday siiqadu caamnimo tahay cumuum lagama qaadanayo cumuum lagama qaadanayaa shaafici leeyahay jamaahiirtuna waxay leeyihin cumuumkii maya waa laga qaadanaya cumuumkii in laga qaato qaradka kale loo keenay diidi maayo sidaasay markaa leeyihin waxay culammadu halkan oo kale ku soo arooriyaan ammaanta markaa la ammaanay ee mu'miniinta lagu ammaanay lagu ammaanay inay waxa weeye ka dheeraanayaan yacni inay ka dheeraanayaan alaabtooda inay ilaashanayaan oo ka dhowrayaan dumarkooda ay qabaan ama markaysagaa kuway midigyaalkoodu hanatay oo dumarka addoommada ah mooyaane ay mulkiyeen mooyaane cid kale oo dhan inay ka fogaanayaan waxay culammada qaar yidhaahaan siiqo madxi baa loo keenay waxa ay midigtoodu hanatay haddii ay noqdaan waxa ay midigtoodu hanatay hadday laba dumar oo walaalaan noqdaan oo labaduba ay addoomma yihiin milkulyamiin inuu ugu tagaa ninkii ma u bannaantahy mise uma bannaana culammada yidhi cumuum baa laga qaadanayaa yacni wixii madxi loo keeno waxay yidhaahdeen waa laga qaadanayaa waxa weeye waa marka waa ugu wada tegi karaa sidaasay yidhaahdeen culammada yidhi cumuum lagama qaadanayo waxay yidhaahdeen markaa maye uguma tegi karo bacdu culammada ka mid a bacdi ka mida qolada tidhi markaa cumuum waa laga qaataa oo halkan khilaafay waa jiraan mas'aladaas oo kale sababtay u khilaafeen waxay tahay adilla ukhraa bay u khilaafeen oo tarjiixaad bay sameeyeen sidaas aawadeed baa shanqiidi kitaabkiisa adwaa'ulbayaanka ah iyo dafcu iyo hamil idiraabkaba markaa mas'aladaa uu ku tafsiilinaya suuratu nisaa markuu sharxayo ama fasirayo ayuu markaa ku tafsiilinaya waxaanu tilmaamayaa shan weji in shantaba lagu lagu arjaxayo wa an tajmacuu bayna alukhtayni inay ka raajaxsan tahay oo laga hormarinayo cumuumkeeda cumuumka aw maa malakat aymaanuhu ama waxay midigyaalkoodu hanatay yacni halkaas in laga hormarinayo sababta looga hormarinayaana waxay tahay waa mida cumuumka markaysagaa wixii madxi loo keeno nuuqnuuq baa ku sugan oo khilaaf baa ku jira khilaaf ayaa ku jira cumuumkii la ysla ogol yahayna waa ka xoog badan yahi cumuumkii laysku qabtay ee laysku khilaafay walow raajixuba ha ahaado inay caam tahay waa midda labaadee sababta kale looga qadimayaa waxay tahay yacni nas marka waxa weeye dumarka wixii xalaal iyo wixii xaaraan ah lagaga warramayo lagu tafsiilinayo ku timi wa an tajmacuu bayna alukhtayn tan kale waxa weeye laakiin meel madinno u ah waxaa ka xalaasha ah dumarka iyo waxaa ka xaaraanta ah meeshii lagu tafsiilinayey yacni ma ahae maqaamulmadxi bay ku soo aroortay sidaas aawadeed waxaa la yidhaahdaa xukumka yacni markaa lagu sheego meeshii madinnada u ahaa waa laga hormarinaya xukunka aan loogu sheegin meeshii aan madinnada u ahay sabab kale oo saddexaad waa laga hormarinayaayo yacni markaa mid waa xaadiroo waxbuu xaaraantinimaynaya midna waxbuu ibaaxaynaya waxaana qaacidadu ay tidhahdaa alxaadiru muqadamun cala almubiix naska wax mancinaya ee xaaraantinimaynaya laga hormarinaya ka wax ibaaxaynaya ee bannaynaya adigu shan weji buu markaysagaa taxaya waa arki doontaan markaa taasna waxa weeye sidaas iyadaa weeye wamaa aywa aladii kii ataa yimi lilmadxi ammaanuu yimi aw lidami ama ceebaynuu yimi yacummu waa cammimayaa oo caam buu noqonayaa cinda julli ahlilcilmi culammada badankooda agtooda wamaa bihi qad khutiba annabiyu tacmiimuhu fi lmadhabi saniyu wamaa bihi ay wamaa waladii kii qad khuiba lala khiaabay annabiyu nebiga lala khiaabay bihi isaga lagula khiaabay tacmiimuhu markaa in la caam yeelaa fi lmadhabi madhabtii laysla yaqaanay ku sugnaatay assaniyu waa nacti maqduucahe ay huwa madhabtaasi assaniyu waa tii sarraysa ee markaa caanka ahayd weeye waxa uu tilmaamayaa halkanna wixii nebiga sala allahu alayh wasalam si gaara lagula khitaabee lagula hadlay caam ma yahay mise ma aha masaladaa saddex suuraa ka suuragala saddexa suura waxaa weeye wax nebiga sala allahu alayh wasalam lagula khitaabay qariinana ay ku sugan tahay inaanu isaga ku gaar ahay kaasi waa nooco waa la isla ogol yahay in nebiga ayna ku khaas ahay iyo wax nebiga lagula khitaabay sala allahu alayh wasalam qariino ama daliilna uu ku sugan yahay inay waxa weeye nebiga u gaar tahay oo khaas u tahay taasna waxa weeye qariinaa ku sugan oo iyaduna inaynay markaa tacmiim lahayn waa la isla ogol yahay labadaa suuro maxallu nisaaca haddaba markaysagaa laysku hayaa waxay tahay wixii labadaa qariino ka madhnaaday qariino markaa tilmaamaya inay caam tahay oo ummaddu la wadaagto iyo qariino tilmaamaysa amaara tilmaamaysa inaan markaa cidi aynay la wadaagin isaga u gaartahay haddii labadaa amaaradood uu ka maran yahay khaas ahaana nebiga lagula hadlo yaa ayuha nebiyu ama yaa ayuha rasuul lagu yidhi arrinka noocaasi cumuuma laga qaadanayaa mise lagama qaadanayo culammada markaa in badan oo ka midii waxay ku tageen in cumuum laga qaadanayo qolyaha maalikiyaduna waa isku khilaafeen aqwaal bay ka leeyihiin qowlkooda mashhuurkaa ee caankaah waxa weeye waa in cumuum laga qaadanayo madaahibta kalena waxa weeye yani xanaabilada iyo maalikiyadu xanaabilada iyo xanafiyaduba waxay qabaan in cumuum laga qaadanayo ay qabaan shaafici waxa uu yidhi markaysaga maya cumuum lagama qaadanayo aqwaasha qaarkood qowlka caankee loo nisbeeyaa waa sidaas inkastoo culammada qaarkood ay tilmaameen hadalladiisa qaarkood daahirkoodu waxay tilmaamaysaa in cumuum laga qaadanayo oo waxa uu yidhi isnawi isagoo ka soo naqlinaya markaa raazi ina khitaaba nabiyi sala allahu alayhi wasalama ka qowlihi tacaala yaa ayuha nabiyu laa yatanaawalu ummatahu cala asaxiixi wa daahiru kalaami ashaaficiyi fi lbuwaydiyi annahu yatanaawaluhum nihaayat usuul fii sharxi minhaaji lwusuul mujalladka koowaad safxadda afar boqol iyo lix iyo lixda wakadalika zarkashi waxa uu yidhi markii uu jasmiyey oo isagu gooyey hadalka odhanaya maya cumuum lagama qaadanayo ee isagay markaa ku gaar tahay mooyaane daliil munfasiloo gaara in loo helo in waxa weeye lala wadaago ayuu wuxuu yidhi waqiila yadkhulu fi lafdi fahuwa caamun ila bidaliilin yukhrijuhu wanuqila can abi xaniifata waaxmeda واkhtاarhu imam الxaramayn وbn الsamعaani وغayruhu min aصxaabina waxa uu tilmaamaya bacdi shaaficiye ka midi markii dambe inay ra'yigaa doorteen oo imaam اxaramayn iyo ibn الsamعaani saaxib اqawaaطic hadalkiisa waa sheegi doonaa isaguna inuu doortay iyo rag kaloo asxaabta shaaficiye ka midi markaasuu dabeedna uu tacqiibiyo uu yihi wahuwa baciidu ra'yigaasi waa ra'yi baciid ila an yuxmala calى التacbiiri bاlkabiiri can atbaacihi fayakunu majaaزan laa xaqiiqatan albaxr الmuxiiط mujaladka labaad saddex boqol iyo koob iyo afartan waxa markaa uu tilmaamay inuu waxa weeye shaaficiyada bacdi ka midna inay raaceen laakiin arrinkaa wuu istibcaado o wuxuu yihi waa arrin baciid ah mooyaane in lagu xambaaro in markaa cid weyn inta lala hadlo oo dabad markaa loo jeedo dadka atbaacdiisa ehe markaa isaga raacsan ibnu samcaani waxa uu yidhi idaa waradat siiqat mukhtasat fii wadci lisaani birasuuli llahi sala allahu alayh wasalam faladii saara ilayhi abu xaniifata wa asxaabuhu ana alummata macahu fi dalika sawa ilaa an qaal ونحن نقول إن رجعنا إلى صورة اللفظ فلا ارتياب أنه مختص بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن قال فأما ما لم يظهر فيه خصائصه وورد خطاب من الله يختص به فينبغي أن يكون الأمر على, على ما قالوه وهذا لأنه قدوة الأمة قواطع الأدلة مجلد كقواد أفر بقرية لحية الضباطة إلى أفر بقرية سيديتا على كل حال مسألة ذا سوحة كسغان yacni khilaaf baa ku sugan laakiin waxa weeye raajixu waxa weeyaan waa sidaas markaa jamaahiirtu ku tageen baa raajixa waana ka markaa inoo tilmaamay isnawi oo shaafici ahi nihaayat usuulka in daahirka hadalka shaaficina inuu marka ay tahay ummadda inuu khitaabkaasi gaadhayo ee buwaydi markaa uu ka soo wariyey sidaas iyadaa inay tahay weeyaan marka bacdi asxaabta shaaficiye ka midina way doorteen markaa qowlkaa jamaahiirtu ay ku tageen baa raajixa waxaana markaa yani laga qaadanayaa adilada markaa kutusinaysa laqad kaana lakum fii rasuuli llahi uswatun xasana waata kale caadada ahlulisaanka waxaa lagu yaqaanaa buu ibnu samcaani odhanaya qawaaticuladillaha waxaa lagu yaqaanaa waxa weeye haddii cid weyn lala khitaabo ciddaa wixii atbaac u ahi inay khitaabka kala mid tahay oo yagana lala hadlayo yagana in lala hadlayo waxaa ka hadhayo in wixii daliil la helay in markaa cid kale aynay la wadaagin wamaa ayuha aladii kii qad khuiba lala khiaabay annabiyu nebiga bihi isaga lagula khiaabay tacmiimuhu in la caam yeelaa fi lmadhabi madhabtii la isla yaqaanay bay ku sugnaatay asaniyu ay huwa asaniyu waa qowlka markaa sarreeye ee mashhuurkaa weeye wamaa yacumu yashmalu rasuula waqiila laa walnadkuri tafsiila wamaa yacumu wixii markaa yani camimaya ummadda yashmalu waa shamilinayaa waa koobayaa alrasuula rasuulkuna waa soo gelaya waqiila laa waxaa kaloo la yidhi maya walnadkuri tafsiila tafsiil aan sheegna buu yidhi wuxuu tilmaamayaa halkana wixii ummadda lagula khitaabo oo ilaahay uu kula khitaabo oo nebiguna markaa uu lafdi ahaan soo guda gelayo sida waxaa lagu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu cidda mu'miniintaana nebigu waa ka mid oo isagaa ugu horreeya ama waxaa lagu yidhi yaa ayuha annaasu dadow baa lagu yidhi dadkana nebigu waa ka mid ma ku guda jiraa cumuumkaas nebigu ma ku guda jiraa mise kuma guda jiree nebigu waa ka hadhaya qaacidadu maxay tahay qaacidadu waxay tahay nebigu waa ku guda jiraayo waa soo gudagelaya oo daliil wuxuu ka reebo mooyaane cumuumkaasuu ka mid yahay waana qowlka raajix ah qowlka raajixa ah weeye qowl kalaa wuxuu leeyahay maya kuma soo gudagelayo qowl kalaa wuxuu leeyahay maya tafsiil hala kala geliyo maqul lagu yidhi nebi allow sidaa ku dheh oo isagu muballiq ka ahaa oo qul ka hormartay mise qul kama hormarin haddaynay qul ka hormarin cumuumku ku guda jira hadday qul ka hormarto cumuumka kuma guda jiro sidaas yada abay bacdina yidhaahdeen raajixu waa qowlka ugu horreeya ugu raajaxsan wamaa yacummu wixii markaa camimaya nebiga iyo kayrkiiba wada shamlinaya yashmalu waa markaa shamlinaya waa soo gudagelayaa waa lafdigu waa gaadhaya alrasuula rasuulkana waa gaadhaya wa qiila waxaa la yidhi laa maya yani nebigu ma soo gudagelayaa la yidhi walnadkur aanu sheegno altafsiila qowlka markaad kala tafsiilinayaan aanu sheegno waa qowlka odhanaya qul hadday ka horraysana ma gelayo oo nebigu kuma guda jiro cumuumkaas haddayna qul ka horrayna waa ku guda jiro walcabdu walmawjuudu waladii kafar mashmuulatun lahu ladaa dawi nadar walcabdu markaa addoonka iyo walmawjuudu kii kuwii jiray kii jiray iyo waladii kafar kii gaaloobay mashmuulatun waa mid markaa la camimay weeye oo lahu cumuumka u sugnaatay waa mid la wada gaadhay oo wadagaadhitaankaasi u sugnaaday lahu cumuumku u sugnaaday mashmuulatun waa mid mid la wada shamliyey oo la wada gaadhay lahu cumuumka markaysaa cumuumku wada gaadhay oo bimacnaa cumuumkaa wada shamliyaa loo jeeda ladaa dawi nadari cidda markaa nadarka iyo fiqiga u saaxiibka agtooda ayay sidaas yadaa tahay wuxuu halkana inoo tilmaamayaa addoommaha iyo dadka macduumiintaan markaa jirin iyo gaaladu khitaabkii ma soo gudagelayaan sharciga ahaa mise ma soo gudagelayaan waa la ysla ogol yahay dadka macduumka aan jirin sida innagoo kale in khitaabadan marka aayaadka qur-aanka iyo axaadiista nabawiga inaynu ku guda jirro laynagula hadlayo hadda waa la ysla ogol yahay laakiin waxa weeye ogolaanshaha la ysla ogol yahay ma waxaa laga qaadanayaa xagga lafdiga oo lafdigaa marka horeba wuxuu khitaab ahaan wada shamlinayaa dadka mawjuudkaee jooga iyo kuwa macduumkaan jirin ee jiri doona mise daliil kalaa laga qaatay in markaa dadka dambe soo gudagelayaan laba qowl baa ku sugan khilaafkuna waa iska lafdi mas'aladaas markaa sheikhu waxau odhanayaa yacni falkhilaafu shibhu lafdiyin khilaafku lafdi buu shabbahaa lafdi maba shabbahe culammadu waxay tasriixiyeen inuu iskaba lafdi yahay zarkashi wuxuu odhanayaa alkhitaabu alwaaridu shifaahan fii casri الnabiyi salى اllahu عalayh wasalama ka qowlihi ya ayuha aladiina aamanuu wayaa ayuha annaasu yakhtasu bilmawjuudiina xaalata alkhitaabi walaa yatanaawalu man bacdahum ay lugatan ila bidaliilin munfasilin min qiyas